shirkan cilmi baarista jaamacadda simad oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo madaxda hay-adaha waxbarashada ee dalka waxaa shirkan lagu soo bandhigay aragtiyo ku aadan muhiimadda cilmi baaristu ay u leedahay horumarinta waxbarashada dalka sida ay sharaxayaan guddoomiyaha jaamacadda simad doctor muxudiin maxamed axmed iyo agaasimaha macadka cilmibaarista simad doctor yaxye abuukar axmed xarunta cilmi baarista ee jaamacadda simad waxay ka mid tahay xarumaha jaamacadda ay leedahay oo la dahfuray labadii kun iyo tobankii runtii xaruntaani hadafka ugu weyn oo loo sameeyo waxa waaye in cilmi baaris roblemka ka jiro magaalada soomaalida heysto geeska africa iyo dhammaan adduunkaoo idil roblemkaasi inay xaliyaan dadka ganacsatada ah wax ka faa'iidaysan karaan cilmibaarisada waxaa ka faa'idaysan karaoo la rabaa inay ka faa'idaystaan dowladda iyo dhammaan institutionska maxaa lahayay public iyo private sectorka intaba laakiin si looga faa'iidaysto waxaa muhiima inaan isla ka doodno islana qodobayno sidee looga faa'iidaysan karaa sida ugu fiican oo looga faa'iidaysan kara sewa annaga waxa aan aragnay waxaa waaye waxa aan qorno waxay ku qoran yihiin english dadka soomaalidana inta wax akhrin karto iyo inta wax akhrisaba waa ogtiin tiradooda siday u yarta shirkan oo inta uu socday lagu soo bandhigay cilmibaarisyo ku saabsan waxbarashada caafimaadka deegaanka dhaqaalaha iyo ganacsiga mas-uuliyiinta dowladda ee ka qayb galay qaarkood ayaa goobta ka hadlay
bromotionka koowaad waxaa waaye in aan annaga dhan focuska saarno local problems sida hadda barnaamijka halkaa laga soo jeediyey jaamacaddana runtii uu ku fiican taho hadda waxaan arkaa stadiska environmentga laga qoro kale paper environmentga ku saabsan qormaagna waaba qof walbaa qora maxamed ibrahim waa ku arkay macallimiin badan baan ku arkay gaabiskaaba soo yaraado goormee lagu yaacaan isdhaha eriadan marka si fiican baa wax looga qabtay marka issueska soomaalida haysta problemska haysta dhanka maamulka leadershipka governancega caafimaadka inaan kulli aan xoogga saarno oo
runtii waxaan ku bogaadinayaa jaamacadda simad inay jidkii ku guulaysteen waxaan kula tali lahayna aqoonta waxaa la yidhahdaa waa halka waa halka shay oo in la bixiyo ku bata markaa macallin tahay haddaa maalin walba muxaadarayso macallinnimadaadu way ka sii fiicnaanaysa haddaa laakiin xaafadda iska joogto ma sii fiicnaanayso ugu dambeynna wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa waxa uu dhankiisa sheegay inay dalka ka jiraan baahiyo loo qabo xarumaha cilmi baarista
haddii maanta dhibaato kansar badan dalkeenna uu ka jiro in cilmi baaris laga sameeyo wixii sababay waa muhiim dad badan ayna badbaadin kartaa haddii la rabo in dhaqaalaha la kobciyo in cilmi baaris laga sameeyo qaababka maarata dhaqaalaha uu kobci karo dhaqaalaha muhiimay u tahay sideedaba xog ninkii hela ayaa tala helo war ninkii helaa tala helo marka in maanta meel fiican aan soo gaarnay waxaa daliil u ah in lagu tartamayo researchka iyo cilmibaaris in la sameeyo sanadkiiba marxaligan oo kale ayay jaamacadda simad soo qabanqaabisaa shirkan oo sanad kasta looga hadlo arrimo la xiriira horumarinta cilmi baarista guud ahaan ee dalka